إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan ku dhowaad boqol ruux ayaa ka faa'iidaystay dooro sharci ah oo lagu soo xiray deegaanka xindheere ee galgaduud tiro askar kenyaan ah ayaa ku dhintay qarax xooggan oo ay mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen deegaan ka tirsan gobolka laamu ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku qaaday xabashida ku sugan qaybo ka mid ah hiiraan ku dhowaad boqoli konton askari ayaa lagu dilay weerar culus oo ka dhacay dalka burkina faso saddex sano ayaa laga joogaa markii uu dalka afganistan gaaray xurnimo dhammaystiran oo ay ciidamada shisheeyuhu ka carareen wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay dagaal khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ee ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada balcad ee gobolkaas bulshada ku dhaqan quraac joome ee gobolka bakool ayaa maamulka koonfur galbeed ku iideeyey isku dirka beelaha walaalaha ah آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad boqol ruux ayaa ka faa'iidaystay dooro sharci ah oo lagu soo xiray deegaanka xindheere ee galgaduud cali aadan ayaa ka waramaya dowro socotay muddo lix maalin ah oo ay ka faa'iidaysteen bulshada ku nool tuulada xagarey oo u dhow deegaanka xindheere ee gobolka galgaduud intii ay socotay dowrada waxay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxaana dadka ka faa'iidaystay ay gaarayaan boqol qof oo isugu jiro rag iyo dumar gabagabadii dowrada ayaa waxaa warbaahinta islaamiga ah la hadlay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowrada oo isugu jiro rag iyo dumar mid ka mid ah dadkii dowrada loo soo xiray ayaa faahfaahiyey waxa ay ku qaateen dowrada
anigoo magacaygu yahay cabdulaahi xasan oo jooga deegaanka xagareey ee hoos tagta degmada xiindheere runtii haddii aan ka warbixiyo dowlada aan qaadanay maalmihii lasoo dhaafay waxaa ugu muhiimsan duruusta towxiidka duruustaasoo ay kamid ahaayeen maraatibta diinta arkaanta islaamka arkaanta iimaanka rugniga ixsaanka shuruudu laa ilaaha ilallaah oo toddoba ah nawaaqiqda islaamka runtii waxawaaye aad baan uga faa-iidnay ilaa casa wajal anaga dhiga kuwii ku cunfala kuwiina soo gaarsiina ilaa miisaanka xasanaadka u saaro runtii waxaan dalbanaynaa oon codsanaynaa in dowlada noocyadan dowlaadka noocyadan ah in lanoo soo celceliyo oaan u baahnahay maadaama aan nahay bulshada ku dhaqan deegaanka wilaayaduna si gaara naga warhaayaan dowlaadka noocyadan oo kale oo tawxiidka ah iyo waxyaabaha la midka aad baan ugu baahannahay gabdhaha muslimaadka ah ee ku nool tuulada xagarey oo ka hadlay dowrada ayaa waxay aada ugu soo celceliyeen in loo badiyo dowraadka noocan ah
alxamdulilah magacaygu anasteexan nuur faarax dowro ayaa noo socota beryaan alxamdulilah waxyaabo badanaan ka faa'iiday ilaahay baa ku mahadsan shuruudu laa ilaaha ilallaahi towxiidka wix dhammaan ka faa'iiday shuruudu laa ilaaha illallah ayaan ka faa'iiday toddoba waay shuruudu laa ilaaha illallah alcilmu alyaqiinu alakhlaasu alsidqu almaxabatu alinqiyaadu alqabuulu waxaan codsanaa alxamdulilah inay dowladan mid lamida ay nagu soo noqoto insha allah
bismillaah magaca allah ayaan ku bilaabayaa ilaahay ha barakeeyo walaayada islaamka oo noo keentay dowladaas maalmahan noo socotay way ku mahadsan yihiin waxyaalo badan ayaan ka faa'iiday maasha allah baryahan khayra mid lamid inaloo socoshan walaayada islaamka ka codsanayna waxyaalo badan oo khayran ka faa'iidayn noosoo naloo socday dowladaasan ka codsanay walaayada islaamka bismillaah anoo magaceegu yahay umu camaara oo joogta degmada xagaheed waxaan ku qanacsanahay dowlada maalmaha noo socotay waxaan rajeynayaa in naloo soo celi doono insha allah makaatiibta dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dardargeliyey dacwada iyagoona dadka muslimiinta ah ku dhiiragelinaya inay bartaan diintooda tiro askar kenyaan ah ayaa ku dhintay qarax xooggan oo ay mujaahidiintu al-shabaab kula beegsadeen deegaan ka tirsan gobolka laamu haashim ayaa ka waramaya rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya kuwaasoo ka baxay deegaanka kamboni kuna sii jeeday magaalada ishakani ee gobolka laamu qaraxa ayaa waxa uu si gaara u haleelay gaari kooyal ah oo uu saaran yahay qoragga loo yaqaano dhashiikaha gaariga ah ayaana gebi ahaanba burburay waxaana sidoo kale dhimasho iyo dhaawac noqday askartii kenyaatiga ah ee gaariga la socotay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xabashida ku sugan qayb ka mid ah hiiraan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aada u hubaysan ayaa waxay weerar ballaaran xalay ku qaadeen xerada ciidamada xabashida etoobiya ay ku lahaayeen deegaanka halgan ee gobolka hiiraan welina maanan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha gaaray xabashida lagu weeraray deegaanka halgan isla hiiraan shabaabul mujaahidiin ayaa waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin xaafadda khansaxle ee degmada buuloburte ee hiiraan waxaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan mana cadda khasaaraha lagu gaarsiiyey weerarkaasi ciidamada dowladda federaalk ee lagu weeraray buuloburde ku dhowaad boqoli konton askari ayaa lagu dilay weerar culus oo ka dhacay dalka burkina faso warkaasi cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinaya ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa fuliyey mid ka mid ah weeraradii ugu cuslaa ee lagu beegsaday ciidanka militariga burkina faso kuwaasoo dhaliyey khasaare baaxad leh guuto ka tirsan ciidamada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weeraro dhabogol ah waxa ay u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada militariga burkina faso kuwaasoo ku safrayey inta u dhexaysa deegaanada faada iyo bongo ee waddanka burkina faso bayaan ku qornaa luqadda carabiga oo ay soo saartay mu-asasada azallaaqa ee ku hadasha afka nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarka kamiinka uu ahaa mid aada loo soo qorsheeyey oo geystay khasaarihii ugu badnaa ee gaaray ciidamada burkina faso nusratul islaam walmuslimiin waxay shaaca ka qaaday inay geeri ku hubsadeen ugu yaraan boqol iyo afartan askari oo ka tirsan militariga burkina faso halka saanadihii militari iyo gawaaridii dagaal ee ay wateen ciidankaasi noqdeen kuwa la burburiyey iyo kuwa iyagoo badqaba ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin sida lagu sheegay bayaanka waxaa weerarka lagu burburiyey ugu yaraan boqol toban iyo lix gaari oo ay ku jiraan toddoba baabuur oo nooca gaashaaman ah halka nusratul islaam walmuslimiin ay gacanta ku dhigeen ugu yaraan boqol toban iyo lix gaari iyo boqolaal isugu jira qorayaasha lidka diyaaradaha kuwa darandooriga u dhaca iyo kuwa fudud soddon iyo sideed b k m toddobaatan qoray oo a k afartan iyo toddoba ah lix qori oo dhishiika ah labaatan iyo kow qori oo r b g ah iyo afar boqol oo sanduuq oo ay rasaasta noocyaheeda kala duwan ku jirto ayay ciidamada mujaahidiinta kusoo furteen howlgalkan kamiinka ah ee weli hadalheyntiisu ka taagan tahay galbeedka afrika iyo meelo badan oo ka mid ah caalamka bayaanka azallaaqa ka soo baxay waxaa lagu sheegay in weerarku aargud u ahaa muslimiinta ku nool wadamada maali burkina faso iyo naijer kuwaasoo waayadii u dambeysay la kulmayey weeraro gumaad ah oo uga imaanaya ciidamada militariga ee wadamadaasi saddexda ah nusratul islaam walmuslimiin waxay bayaanka ay soo saartay ku lifaaqday sawiro laga soo qaaday saanadaha hubka ee ay gacanta ku dhigeen saddex sano ayaa laga joogaa markii uu dalka afganistan gaaray xornimo dhammaystiran oo ay ciidamada shisheeyuhu ka carareen haddaba sidee looga dareemayaa farxaddan dalka afganistan waxaa inoogu waramaya waryaheena maxamed cali aadan bismillaahi araxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay waxaa maanta dalka afghanistan ka jira dareen farxadeed iyo shucuur la xiriira farxadda xorriyadda ay dadka halkaasi ku nool gaareen markii ay dagaal jihaad ah oo labaatan sano socday ay dalkooda kaga saareen ciidamadii shisheeye ee uu maraykanku hogaaminayay guud ahaan magaalooyinka dalka afghanistan ayaa laga dareemayaa farxaddaad u ballaaran dadka ayaana dib u xusuusanaya saddex sano ka hor maalinkii ay dalkaasi isaga carareen ciidamada maraykanka dibna uu usoo laabtay nidaamka imaarada islaamiga ah magaalada kabul oo kale oo ah caasimadda waddanka afghanistan aad ayaa looga dareemayaa farxadda waddooyinka ayaana lagu xiray raayaad waaweyn oo towxiidka ah dadka ayaana isugu hambalyeynaya horumarka lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka ciidamada ammaanka ee imaarada islaamiga ah ayaa sugaya amniga si looga hortago wax weliba oo dhalin kara qalalaasa amni waxaana inkastoo dareen farxadeed ay reer afghanistan dareemayaan haddana aan hadaladooda ka marnayn inay dhibaatada la dareemayaan muslimiinta filistiin gaar ahaana walaalaheena reer khaza oo ku dhowaad sanad la kulmaya gaboodfallo wuxuushnimo ah oo ay geysanayaan ciidamada yuhuudda kani waa mid ka mid a saraakiisha ammaanka ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan wuxuu tilmaamayaa in farxadda ay maanta dareemayaan mid la mid ah ay u rajeynayaan guud ahaan muslimiinta caalamka gaar ahaana muslimiinta khaza
waxaan nahay mas-uul amni oo ka howlgala mandiqadan alxamdulilaah aad baan ugu faraxsan nahay maalinkan waan ku faanaynaa jabka gaaray gaalada iyo inaan xornimo gaarnay farxaddeennana lama soo koobi karo waxaan halkan hambalyo uga dirayaa reer afghanistan iyo guud ahaan muslimiinta caalamka oo la xidhiirto xusuusta xornimadii aan gaarnay allah ayaan uga mahadcelinaynaa inuu naga dulqaaday gumaystaha maalinkan oo kale ayaana u rajaynaynaa shacabka falastiin gaar ahaan mujaahidiinta halkaasi ku sugan si la mid ah sidaba uu allah nooga kor qaaday qurunka gaalada waxaa imaan doonta allah iidankii maalin falastiin laga dulqaadi doono gumaystaha yahuudda oo aan guusha helayno farxadna ku dabaaldegayno أرضنا من دنس الكفار فسيأتي اليوم الذي تطهر فيه أرض فلسطين من اليهود إن شاء الله ويكون النصر حليفنا ونحتفل بالحرية هناك
saldhigga bagram oo ah taliska ugu weyn ee uu maraykanku ku lahaa afghanistaan ayaa waxaa maanta ka dhacay munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayey injaasaadka ay ku tallaabsatay imaarada islaamiga ah saddexdii sano ee lasoo dhaafay mas-uuliyiin ka tirsan imaarada islaamiga ah gaar ahaana wasiirada ayaa kulankaasi ka qayb galay waxaana lagu soo bandhigay sidoo kale dhoolatus milatari oo ay soo bandhigeen ciidamada kala duwan ee imaarada islaamiga ah wasiirka arrimaha gudaha ee imaarada islaamiga ah sheekh saraajudiin xaqaani oo ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadda ayaa fariin u diray muslimiinta ghaza isagoo ugu baaqay inay adkaystaan oo ay sugnaadaan guushan ay allah idankii dhowdahay marka si guud afghanistaan maanta way uga duwan tahay maalmaha kale waxaana ay la nool yihiin shucuur farxadeed oo saddex sano ka hor ay dareemeen xilligaas oo ay ku beegneed furashadii kaabul oo dhacday shan iyo tobankii agosto laba kun koob iyo labaatanka insha allah waxaan barnaamijka dhacdooyinka dunida kusoo gudbin doonaa warbixinno iyo xogo muhiim ah oo la xiriira dalka afghanistaan iyo isbeddelkii ka dhacay saddex sano ka hor wilaayada shabeellaha dhexe ayaa ka warbixisay dagaal khasaare xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ee ka dhacay duleedka magaalada balcad ee gobolkaas tafaasiil ku aadan warkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa soo gudbinaya sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo ah waaliga walaayadii islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa isagoo waraysi siinayey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wuxuu faahfaahin dheeraada ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka ilbaq ee duleedka magaalada balcad ee shabeellaha dhexe waaliga ayaa ugu horeen waxaan wax ka weydiinay saldhigga ay beegsadeen ciidankii ku sugnaa iyo sidoo kale goobtaasi askartii hore ugu sugneed wuxuuna waaliguu sheegay in saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamo itoobiya lagu soo tababaray kuwaasi oo ahaa ciidankii dhowaan magaalada muqdisho ka barakicinayay qoysaska guryahoodana cagaaf cagafta marsiinayey
horta ilbaq waxay ahayd meel xaram u ahayd nimankii saliibiyiinta ahay ee burundi muddo laba iyo toban sana ah halkaasoo aan laba iyo tobankaa sana leylan unahaaran xabad ku wadnay ayna marka xaqiiqsadeen labayo toban sano kadib in dalkan soomaaliya uu dad leeyahay ay isagana horeereen laba bilood ka hor meeshii markii la xoreeyey ayaa waxaa yimiday niman la yidhaahdo koobi amxaaro nimankii la dhihi jiray ayaa yimiday etoobiya laga keenay si ay muhiimadda ahayd in shareecada lala diriro ummaddana la dhibaateeyo ay sii wadaan waxaa la yaab leh marka waxay ahaayeen sida loogyahay dabadhilif aa layidhahdaa ama sayin gaalaa la yidhahdaa marka neef dhintay dabadiisu inay wax qabato suuragal maaha nimanka ay dabada u ahayeenaa dhintay marka sida sayno ku qaban karto ay waddanku u noolaa karto waa wax maxquul aan ahayn sheekh yuusuf kaba ku tukade wuxuu markan ka waramayaa natiijadii ka dhalatay weerarkii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhiggii deegaanka ilbaq wuxuuna waaliguu carabka ku adkeeyey in weerarkaas ay aada ugu farxeen dadkii shacabka ahaa ee gobolka banaadir ay ciidanka dowladda federaalka guryahooda ka barakiciyeen
intaan ka warqabno toddoba iyo labaatan baktiya bartiyaa la dhigay gaadiidna waa qaarna waa laga gubay qaarna waa laga qaniimaystay hubiya saanadna waa laga qaatay insha allahu tabaaraka wa tacaala marka ay soo gurmaday isiraadeena dhulka ayaa waxaa loo dhigay miyanayun barakaysan halkaasna waxaa ku baaba'ay kuwii gurmadkaahay marka ilaahay fadligii waxa weeye waxaa ka dhacay wax ilaahay looga mahadiyo anna isleeyahay dadkii ay dhibaateeyeen maanta waa ku faraxsan yihiin ugu dambeyn waaliga shabeellaha dhexe ayaa fadhiin u diray ummadda soomaaliyeed isagoona ugu baaqay in ay shareecada islaamka ku dhaqmaan islamarkaana taageero u muujiyaan ciidamada mujaahidiinta oo ah kuwa keliya ee ka damqanaya dhibaatada ay la kulmayaan guud ahaan soomaalida wuxuu waaligu si gaara ula hadlay dadka deggan gobolka banaadir halkaasi uu sheegay inay ka jiraan dhibaatooyin faraha ka baxayo way geysanayaan ciidamada dowladda federaalka
inaad ilaahay sharcigiisa ku dhaqantaan ood u halgantaan waxaan ahayn oo aad saakay ku noolaan kartaan ma jiraan ilaahayna wuxuu liidin leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican kitaabka ilaahay qabsada kulligiin walaa tafaraquu wax kale oo waxay kaga imaanayaan iyo shira marhablo lagu qabtay iyo turkiya la soo wadaa iyo etoobiya la keenay iyo badaa la dhiibay iyo waa wax ummadda soomaaliyeed guuda ku ah soomaali meesha dhibaatada ugu weyn oo ay saaka ka jirto waa banaadir weeye waxa ka dhacayna amxaarade soo duusha laba kun iyo lixda xataa ma sameyn inay inta gurya iyo ilmo u dhacaan naaga hurdaaya baldoos la marsiiyo qofkii ka hadasho tiraahdo waa saasaana la yeelana xabsi la dhigo wax xataa etoobiya ay samaysay ma aha aargudkeeda weye waxa meesha ka dhacay waxaan leeyahay intaan kulanahay hadda la kaashado insha allahu tabaaraka watacaala waxaana idin leeyahay bishaaraysta dadka muqdisho jooga waxaad ogtihiin markaa sharciga ilaahay ku dhaqmi jirteen nabadda xamar ka dhacday midowga maxaakimti xarakatu shabaab maamulkeedii waxa ka dhacay wixii nabad ka dhacay waa laogya nabaddaasna adinka iyo wiilashiinaa dhaliyay oo iskaashaday ugu yaraan afartan askari oo ka mid a ciidamada dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka magaalada balcad iyo weeraro qaraxyo ah oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo u soo gurmaday saanad ciidan oo xoogganna ciidamada mujaahidiinta waa ay ku furteen warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii bulshada ku dhaqan deegaanka qurac joome ee gobolka bakool ayaa maamulka koonfur galbeed ku eedeeyey isku dirka beelaha deriska ah warkaasi cali aadan ayaa faahfaahinaya qurac joome waxa uu ka tirsan yahay gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya dadkiisa waxay cabasho ka yihiin maamulka ay cabashada dhisitay ee loogu yeero koonfur galbeed waxay maamulku ku eedeeyeen in deegaanka uu ka wado dhibaato xoogan oo saameeyey dadka ku dhaqan deegaanka iyo deegaanada kale ay deriska yihiin waxayna ku eedeeyeen isku dirka dadka walaalaha ah ee wadadega deegaanka ayna jirin cid isu gudbi kartaa annaga bulshada oo deegaanka qurac joomo oo dadaashaydan ka mid ahay aniga waxaan ka cabanayaa dhibaato maamul xumo keentay aawadeed maalinta ay soo dooratay iyo saacadda iska dhexayso iska qabsi iyo bulsho iska hor imaada iyo dhibaato ayaan aa horseednay maadaama marka dhibaatadaas faraha badanna aan la kulanay wayna anfici waayeen waxaan cabasho ka nahnay costa ka nahnay dowladda koonfur galbeed waa maamulka ee deegaanka cabashadayna waxay ka shaqaysantaha in macnaha ummadda uu iska hor keeno dhibaato aas horseedo ee annaga ma doonayn walaal ciiday kasoo bilaaw iyo ilaa fal ku dhooblo ayay nimanka maamul loo hayeen tuulo tuulo aaminaysa ma laha degmo degmo aaminaysa ma laha deegaan deegaan aamina ma laha tii magaalada qurac jooma iyo inta ka dhexaysa cigey iyo salkulool inta ka dhexaysa ummadda dhammaad madaxa iskaga dhuftaan maamulka koonfur galbeed sanadihii lasoo dhaafay wuxuu sare u sii qaaday isku dirka beelaha sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka dhowr degmo oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaa ka socda dagaal beeleedyo ay kala taageerayaan dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed guud ahaan warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa